wacyigelinada ku saabsan nabadda ayaa waxa ay kaalin weyn ka qaataan ka hortagga khilaafaadka soo noqnoqda ee ka dhex dhaca bulshada dhexdeeda taasoo gogosha u xaadha wada noolaanshaha iyo isdhexgalka bulshada qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay doorka wacyigelinta nabad ku wada noolaanshaha la xiriirta ay ka qaadan karto xalinta khilaafaadka soo noqnoqda ee bulshada waan dhowahay magacaygu waa jaamac siyaad maxamed doorka runtii ay ka qaadan karaan wacyigelinta khilaafaadka soo laablaabanayo waxyaalo badan ay gudihiisa dhex yaalaan laakiin mar walbo dadka wacyigelinaya waxaa loo baahan yahay in doorkooda ay mar walba xajistaan oo aysan ka tanaasulin oo aynan isdhiibin bulshadu mar walbo wacyigelin loo sameeyo wacyigelintii hadday ay qaadan waayaan ama maandhaaf ay ku sameeyaan micnaha wixii laga digaya haddaysan ka digtoonaan waayaan macnaheedu inaad isdhiibto oo tiraado maaha dee dadkan dad maskaxle ma ahan mar walbo waa inaad ku dadaashaa fikirka ee wacyigelinta markaas ay sida ku guuleysan lahaa wacyigelintana runtii aaday u badan tahay bulshada maanta waxay u baahan tahay qof dulqaad iyo sidoo kale intaba dadka si fiican wax u fahansiin karo dadka u dhaadhacsiin karo wixii markaas jiro qof walba ama bulshada qeybaheeda kala duwan dhex mari karo oo u sheegi karo wixii xaqiiqda markaas ay ku jirto oo aan la gabanin wacyigelinta dee haddii iyo hirgasho oo dadku ay qaataan waxay ka qaadan kartaa door aad weyn ka qaadan kartaa sababtaha khilaafaad soo laabanaya dadkii keenaya haddii wacyigelinta qaataan aadee u dhammaanayaa bulshada u baahan qaybeeda kala duwan haddii haddii cuqaal noqotay haddii dhalinyar noqotay haddii dumar noqotay haddii rag noqotay haddii dowladdii qaybeeda kala duwan haddii noqoto intaba dadka bulshada dhan way u baahan tahay haa haddee wax kasta oo adduunka imaada xal ba laga gaadha waxa la-aan adduun ma imaado marka haddii dee xal saxda loo helo oo rasmiga ah in la hirgeliyo muxuu xunta oo la ilaaliyo